جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi اraxmaani اraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadaan idiin hayna hadduu alle idmana waxaa ka mida weeraro kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka ashaadaradararka ee liyu booliska ayaa dad shacaba ka raafay deegaano dhaca dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga xabishida itoobiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro u qabtay maamulka iyo macallimiinta mu'asasada al udraja ee degmada jirib ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hergalaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka tacsiyeysay geeridii allaha u naxariistee nabadoon cabdikariim muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga waxaa si habsamila wilaayaadka islaamiga baay gado iyo jubbada hoose kaga socda xamlada dacwiga taasi oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadkaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaas liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan baay howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda buulajamace ee magaalada baydhabo waxay ku dileen askari murtad ah oo dhibaato xoogan ku hayay shacabka baydhabo waxayna mujaahidiinta askarigaasi ka furteen qorigii uu ku hubeysnaa ee bulshada baydhabo uu ku dhibaateyn jiray maleeshiyaadka ashahaadada dirirka ah ee liyu booliska ayaa dad shacaba ka raafay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga xabashida itoobiya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya wararka laga helayo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada etoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka loo yaqaan liyu boolis ay soo dhaqan xumeeyeen ciidamada etoobiya ay farar kafaala ka geysteen deegaano ka tirsan dhulkaasi dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in dad tiradooda ka badanta saddex iyo toban ruux laga qabtay laba magaalo oo ka tirsan mid ka mid a gobolada soomaalida ee ku hoos jira gumeysiga xabashada etoobiya mid ka mid a dadka deegaanka wareysa codaa siiyey warbaahinta goobjoogna u ahaa dhacdada ayaa ka warbixiyey falalka khafaalka ah ay geysaneen ciidamada liyu boolis goobaha ay ka dhacayaan iyo waxay salka ku hayaan
weliga waxaa ka dhacay arrin waxaan ku dhahay nasiib xumo ah oo dad shacab ah oo waxba aanan geysanin oo bidmageesa geesasa ah waxaan ku dhahay dib weyn loogu geystay oo aan dhihi karno waa nooc yar xasuuq u eg maxaan ku dhahay gobolka liibaan labada degmee la yidhahda maxaan ku dhahay daanoole gore daanoole iyo goore bakasa dad shacaba maxaan ku dhahay xabsi loo wada taxaray sidii arigii lasaga xaraystay iyadoo maxaan ku dhahay qabiil qabiil uu shaati usoo gashtay shaati dawladeed dadkiina aada loo caburinayo dadka horta ilaa ilaa hadda waa laga qabanaya galabtana hataa maqritan xataa qayb baa la qabtay oo la xidhxidhayay dadku tiradooda hadda waxaan malaynayaa horay aduu saddex iyo toban meelahaasay sii ay marhayeen hadda laakiin waa kasii badan yihiin caawadan xataa waradaan sugnayn dadka kale inaa sii qabtaa laii sheegayaa marka waa badan yihiin dadka usal waa badan yihiin dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay maamulka dabadhadhifka ah ee etoobiya halkaas uga dhisan ku eedeeyeen inuu horinayo colaado islamarkaana falaalkan qafaalka ay ka dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka uu hogaamiyo mustafa cagjar sida uu tilmaamayo goobjoogaa la hadlay warbaahinta ciidamada wax kaqabanhayan waa ciidamadii niyu booliska ee deegaanka dadkana waa dad shacab oo iska caada oo xoolahooda iska dhaqbay hayeen oo qaarkood baadiye ka yimaadeen oo xataa galabta nin la qabtay oo la yidhahda axmed cumar qaasim nin ribaadiye oo xoolihiisa baadiye isaga isaga dhaqdu ahaa maantuu imaaday maxaan kuli magaalada markuu imaadayna hore laga sii qabtay marka waa arrin noocadda u taalo gudoomiyaasha labada degme haddaan sheegay guraadaanoole iyo maxaan kule gobolbakasa oo lakala yidhaahda maxaan kuray khaliiftidacu nin la yidhaahda iyo cumar salla nin la yidhaahda labadaa nin unbaa dadka iska caburin hayo oo dhibaatada hayo iyo dad kale oo ayaka lamid ah oo maxaan kuraay inay dadku cabursanaadaan rabo meeshuna dadka u ogtahay etoobiya maxaan kuraay meelaha qaarkood isbedelkii xoolaha waxaad maraysaa inuunba ka curanin oo ee, maxaan kuray sidii hore un weli la isu ajuujuubhayo oo dadka maxaan kuray afka la qabanhayo marka arrimo noocadaasa waa Ee, dadku kumanaan sano meesha way deganaayeen cidna maxaan ku raaya cid oo oo- ogama tegaysa in dadka aan laisku jirin oo dhibaato loo horseedin Ee, waana cambaareynana arrintaas oo aad baan u cambaareynanaa ma ahan markii ugu horreysay oo fale noocana laga soo calaamadeeyo gudaha deegaanada muslimiinta ee ku hoos jira gumeysiga xabashyada waxaana u imaanaya xili maamulka dabadhirifka ee hoostaga etoobiya iyo xitaa xabashyada ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay ku hayaan shacabka soomaalida ah kuwaas oo la kulmaya caburin iyo colayso kale oo dhanka nolosha ah mahadsanid xaaris maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro u qabtay maamulka iyo macalimiinta mu'asasada al udruja ee degmada jilib ee wilaayadaas cusmaan axmed uubow ayaa warbixintan inoo haya dowradan oo ahayd mid maalmo socotay ayaa loo qabtay macalimaadka mu'asasada al udruja oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee ka furan degmada jilib taas oo muddadii ay socotay lagu qaatay duruus kala duwan gabagabada dowrada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka qaybgalay soo xiritaanka dowrada loo qabtay haweenka wax ka bara mu'asasada al udruja ayaa kula dardaarmay inay ku dadaalaan tayada waxbarasho ee caruurta dhigata mu'asasadaasi maalmahan idinkoo shaqooyin horeba ugu jiray khayrahoo wanaagsan yaa haddana saddex cisho waxaa idiin socotay dowro maktabka dacwada uu bixinayay dowradaasoo loogu talagalay dee ummadda in mataqaanaaye eh, kor loogu qaado musawahooda eh, dad horeba cilmi u lahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala wax baray oo ummaddii muslimiinta wax u faa'iideynayaad ahaydeen ee dadka ahlul cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku ammaanay yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat idinkuna waxaan filayaa insha allahu tacala inaad kamid tihiinoo waxaan rabnaa insha allahu tacala dee dadka waxaad ugu yeeraysaan waa dacwadii nebigu calayhi salatu wasalaam dadka ugu yeeri jiray dacwaduna waxay u baahan tahay xikmad iyo dulqaad iyo sabir iyo hadal wanaagsanoo qofka loo dooray u baahan tahay caruurta keliya aan waxbarayno ee madaarista idiin joogo keliya mahane bulshada muslimiinta oo dhan caamatan waxaa inaga saara mas-uuliyad inaan ducaad noqono nebiga calayhi salaatu wasalaam aan wakiil oga noqono caruurtaan ammaana idinku yihiin waalidiintooda idin keensaday waktigaad u ballan qaadeen inaad waxbartaan waktigaa iyada ammaana idinku tahay ilaahay agti waa idinkala xisaabana idinkoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacala waxaan idinka doonaynaa muraaqabadii ilaahay inaad oga baqdaan oo aad ku dadaashaan ardayga xilliga yara uu idinla joogo gabdhihii wiilal waxay yihiinba inaad insha allahu tacaala waktigooda aad ammaanada insha allahu tacaala aad gudataano dadka acmaashooda waxa midna wanaajiya oo ilaahay agti wax looga helo midna aan waxba looga helayn waa niyad intaasi kadib qaar ka mid ah maamulka iyo macalimaadka mu'asasada al udruja ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga al andalus waxayna ka warameen dowrada loo qabtay ilaahay baa marka hore mahad iska leh uma waxaan ku shukrinaynaa yacni maktab dacwa oo maxay ahayta xaragta shabaab almujaahidiin oo noo qabtay dowro saddex maalmood soconaysa annagoo ah yacni mucalimaadkii mu'asasada utruja Een, dowrada oo saddexda maalmood socota runtii waan ka faa'iidaysanay yacni mawaadiic fara badan bayna ka hadlaysay oo dhowr ah anagoo ah macluumaadka mu'asasada al udruja waxaa inoo soo gabagaboobay dooro socotay saddex maalmood waxaa inoo qabtay maktabka dacwada ee wilaayada jubbada dhexe mawaadiicda aan ku qaadanay dowrada waa mid waa kuwo kala duwani waxaa ka mid ah een, fadlu shahaadatu an laa ilaha ila allah een, fanul ilqaa haddaan wax yar ka dul istaago mawduuca een, shahaadada fad- fadlu shahaadatu an laa ilaha ila allah waxaa ka mid ah inay tahay nicmadii ugu weyneyd ee uu alle ku minaystay addoommadiisa inay tahay alcurwatu alwufqa inay tahay alcahdu aladii dakarahu allahu caza wajal id yaquul laa yamlikuuna ashafaacata ilaa man ittakhada cinda arraxmaani cahda wilaayada iyo maktabka dacwada waxaan ugu mahad celinaynaa dowrada inay soo qabteen waxaana ka codsanaynaa inay nagu soo celceliyaan دورadaas waxa ay ku saabsanee tarbiyatul awlaad iyo shahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo fadlu liqaa waxaan ka faa'iidnay marka waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo tarbiyatu awlaad ku saabsan dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabto maraakiista waxbarasho taas oo kor loogu qaadayo tayadooda waxbarasho mahadsanid cusmaan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida warbixintan oo ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed kulankan oo ay ka soo qayb galeen culimaa udiin mas-uuliyiin odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ayaa ka qabsoomay deegaanka kuuyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo ujeedkiisu ahaa ku dhawaaqista xamlo dacwi ah oo ka dhaqangeli doonta guud ahaan wilaayadaasi waliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa goobta kaga dhawaaqay xamlada oo magaceedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaarkeeduna yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati isagoona cadeeyey waxa ay daaran tahay iyo ahdaafta ay beegsanayso kulankan wuxuu dahfur u yahay xamlo noo bilaabanaysa insha allahu tacaala wilaayada dhanna ka dhaqangelayso xamlada magaceeda sida boorka aad ka dhehanaysaan waa irshaad ulumma ilaa sabiili arashaad shacaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kaste xilka iyo mas-uuliyadda bulshada ka saaran in la dareensiiyo qiyaamana la isweydiin doono oo qof kaste la weydiin doono axibatii fillaah xamlada tani waxay u tahay daafur asnaafta bulshadana ay ka kooban tahayna insha allahu tacaala mid mid ayaa loogu yeri doonaa waxa khuseeyana waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala ahdaafta ee leedahay haddaan wax ka sheego xamlada iyo yoolka iyo ulajeedka laga leeyahay dadka in lagu booriyo lagu wacyigeliyo lagu dhuurigeliyo waxyaalaha wanaagsan inay sameeyaan iyo akhlaaqda fiican waa ahdaafta ee beegsanaysa maxaa yeele duulaan ayaa nagu socdo cadow ayaan haynaa waxyaalaha nala soo disinaya waxaa ka mid ah ummadda in la fasahaadiyo akhlaaqdeeda la bedelo mar haddii akhlaaqda ummadda ay bedelantana way halaagsami inaan arrintaa iska moosno oo qof kasta oo mas-uul ah uu xil iska saaro si arrintaa loo iskaga moosi lahaa loo wada istaago ahdaafta ay beegsanaysa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah tawjiih ulumma ilaa tacmiiri ilmasaajidi wa xuduuri iljamaacaat dadka in lagu baraarujiyo inay masaajidda camiraan jamaacaadkan ay xaadiraan oo derbiyada la fadhiyo iyo dadka mogtahay meelaha qaar ee dana aan ugu jirnay iski wakti dhan iskaga dhammaynayaan in lagu baraarujiyo masaajid meeshaas waktiyada ay ku bixinayaan ee masaajida ilaahi subxana watacaala ee kutubta iyo duruusta ay ka socota inay ku bixiyaan dadka ganacsatada ee ganacsanaayo albaabada xiraayo markii salaadaha la aado ama guryaha iska aadayo in la dareensiiyo ahmiyadda ee leedahay jamaacada oo la xaadiro iyo fadliga laga helaayo salafka iyo saxaabada qofka jamaacaadka aan soo xaadirin waxay u yaqaaneen munaafiq munaafiqna waa la yaqaanaa soo maha waa urkagaal qodobkan iyo kuwa kale ayuu waaligu ka hadlay isagoona ugu dambeyn ku dhawaaqay in xamlada ay si toos ah u bilaabatay islamarkaana bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan waxaan rabnaa insha allahu tacaala xamlada hadda way bilaabatay si guud ee gobolka uga bilaabatay waxayna kusoo socon doontaa insha allahu tacaala dadka saana loo kadinin wacyigelina bilaabanaysa insha allahu tacaala wixii muddo lena muddo waa la siin doonaa waxaan muddo lahayn insha allahu tacala dadka hore dee hore sharciga u mamnuucin waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala marka aan ka waqeed qaadana insha allah tacala qof kastana waa mas-uul ogaada qof kasta waa mas-uul diintan faafinteeda iyo ushaqaynteeda iyo adeegeeda mas-uuliyada kaa saaran ogow mas-uuliyada naga wada saaran wax dad gaar ah ee mugta uu mas-uul ka yahay ma jiraan ummadaani waxa weyaan waxa la rabaa ummad nabi maxamed aan nahay waxa weeyaan khayrka iyo wanaaga waxaa la rabaa in loo socyo la rabaa insha allahu tacaala ilahi subana wataala weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo ummadeynana ilahi subana wataala u barya ugu baryaynaa inuu noo islaaxiyo xamladan ay ku dhawaaqday wilaayada shabeellada hoose ayaa ka dhaqangeli doonta guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada iyadoona ay ka faa'iidaysan doonaan bulshaweynta degta wilaayadaasi mahadsanid cabdi qani wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka tacsiyeysay geerada allaha u naxariistee nabadoon cabdikariim muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya isagoo la hadlayay idaacadda islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayuu ka tacsiyey geeridii ku timid naqib cabdikariin muuse casira oo ka mid ahaa nuqbada wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ku geeriyooday magaalada galhareeriya ee wilaayada galgaduuda waaliga wilaayada galgaduuda ayaa ugu horeyn ummadda muslimka ah uga tacsiyey geeridii ku timid naqiibka isagoo sidoo kale u tacsiiyey ehelka iyo qaraabada waxaan rabaa halkan inaan ugu tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib cabdikariin muuse casir oo ahaa nuqabada soomaaliyeed ama nuqabada ku dhaqanka shareeca islaamka soomaaliyeed ka tirsanaa ee gaar ahaan nuqabada wilaayada islaamiga banaadir waxa u tacsiyeyneynaa si guud golihii asaga ka tirsanaa si gaara waxa ugu tacsiyeyneynaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo owlaadiisa waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajali musamaa wax walba ajal ay leeyihiin wakhti ay leeyihiin waxaan leenahay sabra masiibadii iyo geeridii idinku timid asagana alla subxaana wa tacaala waxau u eydeynaynaa in ilaahay u naxariisto dembigiisa ilaahay dhaafo ilaahay asturo ilaahay u weydiinayna subxaana wa tacaala acmaashii badnayd iyo dadaalkii badnaa oo wakhtiga badan qaatay ilaahay subxaana wa tacaala uga dhowaanayeyna ilaahay uga abaalgudo naxariistiisii iyo jannadiisii wuxuu sidoo kale waaligu ka hadlay waxyaabaha lagu xasuusto naqiibka ah runtii naqiibku wuxuu ahaa nin mutafariq ah oo u tafaruqay jihaadka iyo halganka ee wadanka ama dhulkan maanta guud ahaan bariga africa gaar ahaan soomaaliya ka socdo asagoo nin daa ah wakti dheerna soo bilooway wakti dheerna soo waday wakti dheerna soo bilaabay runtii ilaahay maanta asagoo ku taagan oo muraabid ah jihaadka oo cayniga ah af iyo adinba oo runtii ka taageeray oo u taagnaay yaa ilaahay ku oofsaday subxaanahu wa tacaala wax badan ayuu u kallahay ama u caraabay halgankaasi nabiga caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi laqadwatun fii sabiili illaahi ow ruuxatun khayru min addunyaa wamaa fiiha allah ha u naxariistay naqiib cabdikariin muuse casir ayaa xanuun saacado kooban haya kadib ku geeriyooday degmada galhareeri waxaana aaska janaasada naqiibka ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri mahadsanid marwan waxaa si habsamila wilaayaadka islaamiga baay gado iyo jubbada hoose kaga socda xamlad dacwi ah taas oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadkaas aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee baay kulankan oo qeyb ka ah xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee bay waxa uu dhex maray ganacsada qeybaheeda kala duwan mas-uuliyiinta wilaayada culummada iyo nuqabada waxaana looga hadleeyay arrimo quseeya ganacsiga ganacsatada waxaa looga digay inaysan iibin waxyaabaha aysan shareecada ogoleen gaar ahaan waxyaabaha maanka dowriyad waxaa sidoo kale ganacsatada loogu baaqay in ganacsigooda ay ka ilaaliyaan ribada sidoo kalena ay ka warhayaan miisaanka iyo arrimo badan oo quseeya ganacsiga intii kulanka uu socday sidoo kale ganacsatada waxaa lagala hadlay iibinta dharka aan shareecada waafaqsaneen sida xijaabka khafiifka ah iyo daahyada iyo shumacyada ay ku qoran yihiin eryada aan munaasabka ahayn sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay sidoo kalena ka mid ah culummada xamladan loo xilsaaray ayaa ka hadlay xaaraanta iyo xalaasha isagoona ganacsatada ugu baaqin ganacsigooda ay xaaraanta ka ilaaliyaan xalaashana ay dalbaan oo ay raadiyaan
xalaale in la ama ma kamid ahaa xadiidkii bukhaari iyo muslim nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo meelay in allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban ilaahay waa diib waldiib ahaynan ilaahay ma aqbalow wa in allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin ilaahay may faray mu'miniinta wali mursaliinta farya ilaahay fari ilaahay mari rusulu ilaahay mari marka ku warmaayo yaa ayuha rusul kuluu min adayibaati wacmaluu saaliyan xalaalo lahamariis aamowje amalka suufu gadaal la maris liannahay xalaalo aamowje shardun lilcamali wey camalka ini ilaahay koo aqbala ma hal shardan ah inaad halaalaan naqiib ibraahim cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga oo isagana xamladan qeyb ka ah ayaa ka hadlay iibinta waxyaabaha maanka dooriya iyo halka shareecadeenna ay ka joogaan arrimahaasi alla maylaya subxaanahu wa tacaala wayuxarimu calayhim alkhabaa'itha ilaahay may ku xaram welay dadka muslimiinta eh waxyaabaha khabaa'idka ee huhun khabaa'idka markan ka dukhaani sigaarkii oo kale lamade watumbaaki tubaakadiyaa lamade walkhamriyaa lamade wamaa ashbahaha wali intaas shibahow yaa lamade oo muskiraad eh wa qowluhu tacaalaa walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati qaar ka mid a ganacsatada kulanka la qaaratay wilaayada oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa soo dhoweeyey xamaladan ay wilaayada ku dhawaaqday waxayna ballan qaadeen inay dhaqan gelin doonaan waxyaabaha kulankan looga hadlay xamladan waxaa nooga baxday oo walaayada gobolka ay ku dhawaaqday sheekh xamsa abu jacfar waaligeyna kheyr allah si insha allah annagana waa dhaqangelinaynaa aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa wax weeyaan wax qodobo badan oo meesha aan ku filinaynin ayaan ku maqalnay waxaa ka mid ahay sida muqaadaraadka oo af dhowr nooc u kala baxaya qaadkiiyo sigaarkiiyo tramadolkiiyo qalab badan oo meesha lagu soo bandhigay iyo waxaa kaloo ka mid ah ganacsiga waxyaalaha dhacay aad iyo aad baan usoo dhawaynayna xamlada waana taageersanaa insha allah garabkoodana kalimaad iyo alxamdulilah qulubtaan zaa'iday iimaankan kordhiyey qulubtaan ka raaxaysata maasha allah alxamdulilahi aad iyo aad u baahnaay alxamdulilahi marnaba mar kastaba inaysan la nagaay alxad ujecelnaay ilaahay unan waxaa waaye kuni gaad alhanu yeela dadka alxamdulilah juudika saakibihiin ilaahay inuu waayta amalkooda xasanaad alusaan miisaan alu kaw xamladan waxay si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaana ka faa'iidaysanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada dhanka wilaayada jubbada hoose oo xamladan ay si dardar leh kaga socotana waxaa warbixintan ku eegayo bashiir muxuudiin abowayman tani waxay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinka maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose uu bulshada ku gaarsiinayo xamlada dacwiga ah ay wilaayadu kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada waxaa markii ay culimmadu bixiyeen muxaadaraad iyo mawaadiic muhiim ah oo si guud bulshada qeybaheeda kala duwan taabanayay islamarkaana laga soo hadlay asaasiyaadka ugu muhiimsan ee wacyigelinta quseeyey waxaa dhanka kale maamulka wilaayada uu kulan xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad uula qaatay ganacsatada degmada jamaame waxaa la faray oo mar kale lagu adkeeyey inay xoojiyaan ka ganacsiga waxyaabaha xalaasha ah ee uu allaha amray qeybahooda kala duwan kana reebtoomaan dhammaan wixii xaaraan ah iyo waxyaalaha dadka u dhimaya caafimaadkooda waxaa kow ka ah taleefoonnada waaweyn qodobka labaad waxaa ka mid ah internetka qodobka saddexaad muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan oo dhan waxay ku jiraan mamnuucaadka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah mamnuucaadka maraq digaaga marka waxaa la rabaa ganacsatadu inayan iibin inayan soo gadan inayanna sii iibin intaba ay ka fogaadaan mamnuucaadka waxaa ka mid ah kuwooda ugu waaweyn bacaha waxaa ka mid ah mamnuucaadka dharka lagu buufiyey ama dharka anshaxumada lagu buufiyey baa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka kuwooda ugu waaweyn ashyaada ay ku buufsan yihiin astaamaha gaalada iyo murtadiinta waxaa ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka waaweyn ah ashyaada laysku caddeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisi lagu dooriyo waxaa ka mid ah mamnuucaadka kuwooda waaweyn iibinta waxyaabaha dhacay noocay doonaanba ha noqdaan waxaa ka mid ah timajaridda iyo tolidda dharka aan waafaqsanayn sharciga islaamka waxaa ka mid ah sawirrada anshaxa dhaawacaya ee ku daabacan alaabaha ganacsi waxaa ka mid ah iibinta dharka khilaafsan sharciga sida xijaabka jilicsan iyo dharka ciriiriga ah waa mamnuucaad markii uu soo idlaaday kulanka wacyigelinta waxaa qaar ka mid ah ganacsatada iyo hormuudkooda oo idaacadda islaamiga andalus la hadlay ay ka warbixiyeen kulanka iyo waxyaabihii ay ku wada ballameen iyaga iyo maamulka wilaayada kulan ka dhacay degmada jamaama waxaan leeyahay dadaal xoogan ayaynu sameeyeen marka muxramaadka haddaan gudu galo waxaa ka mid ah waxyaalahana laga xarimay sida moobeelada waaweyn iyo bacyada iyo dharka khafiifan iyo sida cirbidaha xuxun oo lisdura jirka oo maandooriyaha ah marka iyo waxyaalaha laisku caddeeyo sida haddee dhararka oo la qaato ama daahyada waxyaalaha ku sawiran ama sharoobooyinka sawiraadka gaar ahaan ku sawiran oo xuxun oo welibo sawirada la sheegayna waxaa weye sawiradan oo macnaha naf nool ku jiro ama bini aadan ha noqdo ama xayawaan ha noqdo intaa waa mamnuuc marka insha allahu tacaala amarkii asagana waan qaadana waan u hogaansannay kulankan waxaa ka horeeyey muxaadaraad wacyigelin ah oo ay jeediyeen culimmada waxaa diiradda la saaray ganacsiga iyo halka shareecada uu ka joogo iyo duulaanka dhanka fikriga ee cadowga uu ummadda ku hayo kulankan wuxuu qayb ka ahaa xamlado ballaaran ee dhowaan ay hirgelisay wilaayada jubbada hoose taasoo si aada qeybaha bulshada ay uga faa'iidaysanayaan mahadsaned bashiir dhanka gadow xamladan ay ka socotana waxaa warbixintan ku faahfaahinaya casaam carafaat iyadoo si habsamin looga socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gadow xamladay ku dhawaaqday wilaayada ayaa waxay wilaayada kulan la yeelatay bulshada ku dhaqan deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada boordhoobe ee wilaayadaas kulankan ay wilaayada ay la yeelatay ugaasyada nabadoonada ganacsatada culimada gadleyda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona si toos ay usoo dhoweeyeen dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanka إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد إن نتقابنا دعوة يوم متكت نذكرنا ونبيارنا أنا هذا كم مسلمين تأه أو مسؤولين أنا من غيرتنا أو وحيرا حنك أو مكرات أنا فقبنا نذكرنا حنك أو منا جالنا منا الدواء يصير منا منا يشيل وتجدنا أو إلى سبحانه وتعالى دريجنا إن يكهلنا أو إنشأنا وأنت تلقاني أنا إذا شيء ديارنا أنا عدو adow ilaahay oo manaha adowga soomaaliyeed oo ethoobiyan inuu injeesana oo manaha deegaankaana ee dalkaana soomaaliyeed iyo dadkaana iyo diinkaana ku dhacdaloo manaha isku dafcaynana mana diyaarangana insha allahu raxmaan ee xamladana manaha ee owlba qaadani hasana manaha si guud ahaan manaha si guud ahaan may qaadani aniga waxaa la yidhaahdaa nabadoon maxamuud axmed degmada buurdhuugo waxaan cadaynayaa inaan qaadanay alwalaa walbaraac inaan qaadanay aan cadaynayaa anoo ku hadlaya afka islaamka iyo afka duqowdaba anoo ku hadlaya arrimaha nooga yimid xarakada oo wanaagga ku saabsiisana waxaa xamlada rashaad umma ilaa sabiil rashaad waa ballan qaadan insha allahu tacala dunida albaari wax kasta oo shareecada islaamka ludi ku leh oo munkara in la reebanayo dee diinta la baraysa daalimada way noqonaysaa annagana hawl aan u taaganahay w insha allahu tacaala biidillaahi karim haddii in laga gudba insha allahu tacaala jagadiinta dowlad loo gudban ilaah baan ka baryanaa oo dowladda cadiima ay noo dhalatay insha allahu tacaala oo islaamiye waana noo muuqataa tusaalaheedii iyo taasaankeedii alaabi maskaxiga dhexe oo ku nool degmada buurdhow gaar ahaan magaalada boondood guud ahaan khaaska asalaaliba degmada buurdhowa insha allahu tacaala warkii kafaylahnin beeri qaadani samina wadaana ernisa guud ahaan kasan aqbal istihaara khaas ahaan yaho gaar ahaanada wilaayadii oo hasolib waa nidil hugday amirkii hasolib waa maamul oo qorida harakada nabgeysi islaan ku aqbalni noob ilaahay aran insha allahu niskii wiilnasi dargiriini kale tabartaane karaankane nubuudane hasana niskidilin sheegin dhaginkiidin oon ka amal falno iyo insha allahu way fadaan taasana ku bandhanqaami anagoo ka tirsan degmada buuroobo duriiqon dad ku sugan ee waxay walaayadu noo sheegtay wax badan oo jira wadamada ka jira sida ay ka mid tahay dharka khafiifka e waxyaalaha sawirka leh iyo taleefanada waaweyn oo sawiraha leh xamladan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga hegado oo magaceedu yahay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ayaa ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona si weyn uga faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu